lixdii sano ee ugu dambeysay hargeysa international program bandhiga caalamiga diwaanka hargeysa wuu isbedelay waynu ognahay waxaynu ku ballanay lix sanadood ka hor inagoo maalin keliya ku bilownay program maantana alxamdulillahi rabbilcaalamiin waynu aragnaa halka uu taagan yahay intaa uu kobcaayay hargeysa international gulfeed umuu korinoo keliya firada iyo ayaamaha iyo dadka badana yimi laakiin waxaa isbedelay nuxurka iyo xogta aynu halka kusoo badhina dhexda cisho yoolka ugu weyn ugu mudane hargeysa international gulfeed ama bandhiga caalamiga ee duwaanka hargeysa waa sidii uu dhalinyarada dhalinyarada oo keliya maahae fokusku ha ahaado dhalinyarada u siin lahaa fursad ay ku kulmaan qoraaga buugga akristaha saddexdaas halkay ku kulmi lahaayeen baynu damacnaynayno u sameynayno waanu sameyno laakiin arrinka buug uu ka weynaado qayb kasta oo dhaqankeena ka mid a qayb kasta oo kamid a aarka ayaynu soo bandhignay oo aynu ku kulansiino madasha halabuurada iyo aqoon-yahanada dalada inooga yimi wax weyn bay noo sidaan waxay noo sidaan waxay nala qaybsanayaan wixii aynu ay soo saareen laakiin inaguna waxbay noo celinaynaa waxaynu doonayna inay isweydaarsanno oo waxaa laynoo keenay dabadda laynooga keenay ay wax lamid ah inagala noqdaan qoraalada arki doontaane faraha badan ee barnaamijka dabadda lagu dhashinaya ku yaallo waxaad la kulmi doontaan bugaag aada tira badan waxaan ka doonayaa inaan laba saddex arrimood aan xuso sidaad la socotaan sanad kasta barnaamijkani waxaa u marti ah oo qaranka somaliland marti u ah dal sanadihii hore sabuuti baa inoo marti ahayd sanadkan waxaa inoo marti ah oo martida sanadka dalka kenya dalka kenya iyo dal kastoo inoo martiya waxaa ka yimaada qorayaal iyo sugaanyahano iyo aqoon-yahano dalkaas wuxuu yahay iyo dhaqankiisa iyo taarikhdiisa inoo keena oo inala wadaaga maalin gaara sanadkan waxaa inala jooga billy kahora stanley gademba iyo felix madon oo ah saddexda qoraa iyo gabyaa ee kenya inooga yimi nalala wadaagi doono dhaqankooda waxaan uga mahad celinayaa inayna marti qaadeen sanadkii hore oo aanu kawani trust barnaamijkay bank soo bandhigeen aanu ugu tagnay kenya sanadkana nairobi sanadkana ay halka inoogu yimaadeen waynu isweydaarsanayno biilka iyo stanley waxa weeya laba qoraa felixna waxa weeyaan gabayaa bugaagteeda aydin halka ku arki doontaan oo maalin inala wadaagi doontaan sida caadiahay dabcan jabuuti waa laynala joogaa maalintii jabuuti way jirtaa waxaan ku faraxsanahay cabdalle xaaji iyo cabdiqaadir imaan iyo doctor cabdirashiid oo sanadkan ciidanka cusub jabuuti kasoo biilaya inay maalintoodii nala wadaagaan wixii ay jabuuti ay nala wadaagi jirtay dhaqan ahaan iyo hida ahaan ma rabo runtii in ardiinta xoliiska dadka jooga imanayo oo barnaamijka idinka arki doontaan laakiin waxaa runtii aan u mahad celinayaa oo sharaf weynii ah inuu inoo yimaado walaalkeen fuma lukoda oo ka yimi nigeria waan ogahay africa waa isku qaarad laakiin nigeria maaha ethoopia maaha dal inoo dhow maaha sharaf weyn bay noo tahay in hargeysa international groupe ay marti geliso qoraayada africa oo dhan ama nigeria maantankanka u tahay waxaa inoo joogtaa oo aanad uga mahad celinayaa michaela rong oo ah qoraa bugaagteeda halka lagu soo bandhigi doono maalintan aynu la wadaagi doono waxsoo saarkeeda oo ka timid dalka ingiriiska waxaan aada ugu faraxsanahay george banti oo ah professor jaamacadda napoli kadhiga in uu inala joogo isna sanadkii koowaad uu inoo yimi inala wadaagi doono aqoontiisa iyo baaritaankiisa afka soomaaliga oo muddo fara badan ku shaqaynayay waxaa aada iyo adduuntii sharaf nooc ah ood aragteen uu uga duwan yahay sanadkii hore sawiro aada u qurux badan oo ku taxan meel kasta oo ka mid a madashan aynu joogno kate stanwort iyo patrick brinka iyo hamish wilson oo soo socda oo diyaaraddii hore ka timid laakiin ina soo gaadhaya waxay nala wadaageen ay noo keeneen sawiro lagu soo bandhigay halkan oo ah sawiro saaxiibtinimo somalilan ka hadlaayo soddonkii sana ugu dambeeyey marka maha sawiro shalay la qaado waa sawiro fog iyo sawiro dheebo oo taariikhdeena iyo waxa qarankani leeyahay lagu muujiyey sawiro aad baan uga mahadcelinayaa asxaabta aan dalka hore ugu dhisnayn ee michael walls iyo mark bradley ay kamid yihiin oo midkoodna aan dalka hore ugu dhisnayn aad baan uga mahadnaqayaa inay noo yimaadaan gaar ahaan mark waxaan uga mahadcelinayaa rift valley institute oo sanadkan wax weyn ka barnaamijko inala ina inala inala inala shaqeynaysa dabcan magacyo hore badan baan soo sheegay sharaf weyn bay tahay in sanadkani la joogo maxamed daahir afrax oo ah qoraa aada iyo aad aan u taqaanin taariikhdiisa qoraanimo iyo cabdiladiif xige oo isaga laga yaabo inaad idin horeeg waagtiisa horeeg waayo buugisi koowaad guban oo buug aad iyo aada adduunyada usoo dhaweysay oo sheeko ah inaynu halka kusoo bandhigno ilaa iyo maraykan nooga yimid runtii sharaf weyn bay noo tahay aad iyo aad baan lagu mahadcelinaya qoraayaal kale oo fara badan oo horeyna la joogay maxamed sheekh salmar oo aan ku cusbayn barnaamijka markiisii horena ku cusbayn iminkana ku cusbayn ayaan aada ugu farxay inuu kasoo gaadhay laas midabkii qoladii shalaysan uu ku jiro dabcan qoraayadeena ay tigi jaamac dedankay hay cabdillaahi caawad maxamed xirsi guuleed qoraayadii ururka qoraaga somalilan ka tirsanana way nala joogaan runtii waxa aan aada iyo aada ugu faraxsanahay in oo nala joogo gabayaa bill herbert oo ah gabayaa caana oo caan ku ah gabaynimadiisa afka inkiisa laakiin waxa sharaf weyn inoo ah in bill uu sanadii dambeeyey kusoo dhawaaday sugaanteenana bill allahan naxariiste maxamed xaashi dhanac gabayadiisii iyo iminka buggii ugu dambeeyey soo baxay maxamed idaansabaxdaayo gabadiisa lagu soo dhawiyey bill waa ninka xoog ugu faraagbadanayay daabacayna aada iyo aad baan usugu mahadcelinaya waxaan si gaara runti ugu mahadnaqayaa bill iyo mikela iyo mary iyo mark gaar ahaan asxaabta ka timi ingiriiska sababtaan gaarka ugu mahadnaqayaa waxa weeyaan iyad iyo koox kale oo soo socoto oo iminka kasoo degtay airportka oo aada u tira badan oo inoo iman doona inkastoo dowladda ingiriisku ay damacday ina tiri dalkan muqasan yahay dhibaato ka jirta si guurikada waala yihiin inay ku adkaystaan oo yimaadaan oy kasoo horjeestaan waxay ugu dambeyn sanadkan sidaa la socotaan sanad walbayno caadaha mawduuc baa baa yoolka saaraa sanadkan mawduuc aynu ka hadlaynaa waa ereyga socdaal the journey ereyga socdaal waxaa laga eegi doonaa dhinacyo fara badan waxaa laga eegi doonaa ko aynu hidiya dhaqan wuxuu ahaa macnahu sameynayey macnaha uu maanta sameynayo iyo socdaalku sidaa la socotaan sanadkii laba sannadood kahor waxaynu ka wada hadalnay xusuus wadareedka sanadkii dhaweydna waxaynu ka wada hadalnay hilaadinta mustaqbalka waxaynu eegaynaa labadaa waxaa udhexeeya waa socdaal markaa socdaalka nolosha udhexeeya halkii laga yimi iyo halka loo socdo baynu sanadkan saarayna xooga waxaanay noqon doontaa mid laga eego wejiyo fara badan sugaana lagu eego qoraal lagu eego gabal lagu eego maxaan ku dhahday nooc kastoo sugaanku leedahay lagu eego buu noqon doonaa dabcan haddaynu socdaal ka hadalnay waxaynu doonaynaa inaynu sanadkan socdaal gaar ah aynu ka hadalno waxaynala joogaa sharafda ay tahay sanadkii labaad in nagala qayb galo macalin siciid saalax axmed macalin siciid socdaalka aynu isaga gaarka ugala sheekaysan doonaa wuxuu noqon doonaa socdaal aan naftiisoo keliya aan ahayn laakiin socdaal ay la xidhiidho inaynu la damaanshaadno konton sannadood oo uu sijiid macalin ahaa marka waa sanad guuradii kontonaad marka socdaalkaa dheer baynu ka sheekaysan doonaa oo aynu sanadka ka dhigan doonaa socdaalka kamida socdaalada laga hadli doono dabcan waxaan sheegay ku adkaystay markii dabadda inooga timi way jiraan kuwo kaloo inoo soo socdaa inoo imanayaa waktigooda ayaynu sheegi doonaa iyo marka aynala joogaan intaa inu dhigantaa oo ka maxaan ku dhahday la wadaagi doonta waxa ay xusuusaarkooda ayaa halkan joogtaa marka inta halkan joogta fixi maayo haddii kale waxay ugu qaadanaysaa inaynu sida cisho ka wada hadalladadkay noo imanaya laakiin waxaan aada iyo aada uga mahadcelinayaa aqoon-yahanada iyo qoraanyada iyo mufakiriinta sugaanyahanada halkan jooga ee doonaya inay wax isweydaarsadaan qolada aan tahay ee martida inoo ah ee lixda cisho martida inoo ah inala joogi doonta inay waxay nagala noqdaan ay helaan waxa ugu weyn ay nagala noqonayaan waa quruxdiina waa madasha qiimaha leh aynu aragno waa indhihiina ay ka muuqato rabitaanka kororsiga aqoon iyo wadaagga aqoon aqoonta waa la wada wadaagaa mar kastana waa la kororsidaa marka intaas baa la noqon doonaan oo waxa waxaan ka jecelahay in diskashadadan halkan ka socon doona iyo wadahadal halkan ka dhici doonaa ay noqdaan kuwo wax weyn karaa oo laynagala noqdo durba qoladii xalay timi wejigay ka haysteen iyo waad garanaysaan mediasay dalka waxay ka faafiso iyo waxay la noqdeen way kala duwan yihiin waxaan jecelahay wax weyn inay dinkeedna kala noqdaan oo fariintaas waa fariin adduunyada farisa soomaaliya haddee ay fariintaasi gaadho meel dheer mawduuca sanadka dicadinoo ahayd waxay noo iga furi doonaa maxamed ibraahim warsi mahadraawi dabeedna waxaa ku xigi doona haddii alla idmo waxaa ku xigi doona haddii alla idmo baana dheer oo lagu wada hadli doono waxay tahay waxaynu isugu nimid anigoo ku hadlaya annaga oo ku hadlayna magaca qabaqabiyaasha bandhiga caalamka hebwaakaasisa waxaan mar labaad idinka mahadcelinaya maadaama waxaan idinku soo dhaweynayaa somaliland intiina dabadda ka timi intiina dalka gudihiisa ka timi gaar ahaan dhalinyarada naadiyada ee ilaa xalay kusoo qulqulaya dalka aad baan ugu mahadnaqaya kuna soo dhaweynaya magaalada waxa aanaan idin leeyahay lix cisho oo aan lasoo habsaamin laakiin subaxii inta la bilaabo habeenkii lagu kala tago wax kale badan lagu kala tago ayaan noo rajeynaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu